Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Somalilan ayaa deegaanada hoos yimaada magaalada Oodweyne ee gobolka Daadmareer ka sameeyay hawlgal looga hortagayo jarista dhirta iyo fiditaanka dhuxusha. Hawlgalkan ayaa waxaa wasaaradda ka garabsiisay ciidanka booliiska ee ka howlgala magaalada Oodweyne ee gobolka Daadmareer. Isku dubaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Somalilan ee gobolka Daadmareer Cabdiqaadir Odowa Xaaji Abuukar ayaa ka warbixiyay hawlgalkan.
waxaanu ku jirnaa howlgal ee, ilaalinta deegaanka ah iyo la dagaalanka dhuxusha waxaanu ka howlgallay tuuladan habaasweyn iyo cabdi faarax dhexdooda ee, annagu walow kas nin kastoo ay rabadaan tahay waanu shaqaynaa waxa weeyaan marka geed qoyan oo la jaray naloo soo sheego ama deegaan dhibaato la dhibaateeyey waxa weeyaan ama habeene ahaato ama maalin ahaato markaasaanu dhaqaaqnaa howl- ka howlgallaa Ee, iyadoo warbixintan uuna soo siiyey xubin forestry ee ka mid ah oo imika nala joogta ee waxa weeyaan howlgalkii waanu ku guulaysanay waa arkaysaan dhuxushaa naga dambaysa oo ah dhir qoyan oo la garaacay ayaanu meesha ku eh, qabanay oo ku shid- ku shidaynaa wixii kale aanu aragnana waa ka howlgelaynaa Ee, waxaanu uga digaynaa oo in badan aanu u dignay oo aad moodaa dadku inaanay da- caadi ba ahayn inay deegaankaas dhibaatada ka daayaan saacad walba dig- di- waanu siinaa digniinta haddana waxa weeyaan dadkii waxaad moodaa inaanay wax maqlaynin runtii annagu ka daali mayno wixii deegaanka dhibaatada ku haya annagu sharcigaanu maranaynaa habeenii maalin waa ka howlgelaynaa